bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
shirka golaha waatashii qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo maanta galay maalintiisii labaad xilli ay la kulmeen wakiilada beesha caalamka
colaada ka socota saaxmiigaaga oo weli xal loo la-yahay
dowladda maraykanka oo joojisay duqeymaha uu ku beegsan jiray ee al-shabaab ay markaasi ka fulin jireen soomaaliya
laamaha ammaanka puntland oo gacanta kusoo dhigay hub iyo gaadiidkii siday
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaarihii dalka hayti oo ka badbaaday iskuday dil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha koowaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka u diyaargaroowa warkeena duhurnimo oo dhammaystiran
aanu ku bilownay saaxiibyaal shirka golaha wadatashii qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu galay maalintiisii labaad waxaana markaas ka qayb galay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaana shir guddoomiyey kulanka waxaa lagu hadlayay dardargelinta arrimaha doorashooyinka amniga daafurnaanta iyo sidii markaasi loo sixi lahaa qaladaadka ka jira doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo si weyn markaas la iskugu hayo dhaliilo waaweyn ay kasoo laabteen shirkan oo ka furmay magaalada muqdisho gaar ahaan teenada afisoni maalintii shalay ahayd ayaana lagu markaasi lagu gorfeeyey sidii xalwaar loogu geli lahaa ama loogu heli lahaa caqabadaha ku horgudboon shirka iyo khilaafyada dhinacyada markaasi ka hareeyey ayadoona madaxda maamul goboleeda la sheegay inay wataan midba qodob markaas asigu uu doonayo su-aalo badan ayaana ku dulhoganaya haddii wax kabedel lagu sameynayo heshiiskii doorasho ee toddobiiy tobankii sebtembar taasuu ah in doorashada laga dhigo min laba deegaan doorasho ama min laba magaalo hase yeeshee doodaha baraha bulshada si weyn loogu faaqidayo ayaa waxaa ah laysla dhexmarayaa in shirkaas wax kabedel lagu sameyn doono oo markaas heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembarna wax kabedelka looga dhigayo in doorashada lagu soo kobo min hal magaalo dhinaca kale maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ay weheliyaan xubnaha golaha wadatashi qaran ayaa kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka oo ay ku wada hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyey doorashada iyadoona turxaan bixin iyo toosin wixii kasoo laabtana lagala tashan doono baalir dhammaanba dhinacyada ay khuseyso sida midooda musharaxiinta bulshada rayidka haweenka iyo daneeyayaasha kale ee siyaasadda ra-iisul wasaaraha ayaana beesha caalamka ugu mahad celiyay taageeradooda dowladiiska soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya oo markaas lagu hadlayay shirka maanta ka socda xarunta markaasi teenada afisoni ee muqdisho ee looga hadlayo dardarginta arrimaha doorashooyinka welina ma jirto go-aamo rasmi ah oo markaas heshiis dhinacyadu ay gaareen oo ku saabsan doorashada iyo qaladaadka ka jira sidii loo sixi lahaa isha ayaana lagu hayaa maalmaha soo socda go-aamada kasoo bixi doono iyo markaas haddii uu mirdhalo iyo haddii kale ay wax kasoo laabtaan
colaada ka socota deegaanka saaxmiigaaga ayaa weli xal laga gaarin iyadoo ay socdaan dadaalo nabadeed warkan waxaa eegaya waryaheena cabdisalaan juulo shaakir deegaanka saaxmeygaaga ee u dhexeeya gobollada nugaal iyo sool ool maalmihii ugu dambeeyey ee ka taagneyd xiisad colaadeed ayaa haatan waxaa ka soconaya dadaallo nabadeed oo ay wadaan cuqaasha iyo waxgaradka maleeshiyo beeleedadii maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ku dagaalamayey colaadan oo ilaa iyo hadda galaafatay nolosha ugu yaraan labaatan qof oo u badan dad reermii ah ayaa u dhexaysa laba beelood oo halkaasi wada dega waxaana salka ay ku haysaa muran dhanka lahaanshaha dhuldaaqsimeed hadda la deegaameeyey oo ku yaala deegaanka saax meegaag sidoo kale deegaankaasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeya beelo walaalaha oo halkaasi wada degan isku dirarayn dhowr jeer oo horay ayaa xal laga gaaray arrintan balse marar badan ayay dib u soo noqnoqotay mursal maxamuud cabdi oo ka mid ah waxgaradka horey ugu jiray xalinta khilaafka beelahaas u dhexeeya ee deegaanka saax meegaag ayaa b b c da waraysi gaar uu siiyey wuxuu kaga waramayaa halkaay haatan marayaan dadaalada nabadeynta iyo waxa haatan dib u soo celiyey diriirta u dhexaysa beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanka saax meegaag ee u dhexeeya gobollada nugaal iyo sool walal anugu markii u dambeeyey uun dadkii tegay meesha uun baan ahaa laakiin way jirtaa irin badan la galay baana laga gaarin wax guul ah laakiin aniga xilligii u dambeeyey uun baan tegay insha allah muddo hadda lix casho ama shan casho ka hor walaal dagaalkani wuxuu ka dhashay muran dhuleed inta badanna waa dhibaato kusoo noqnoqota dadka soomaaliyeed meelaha hadda dagaalu ka dhacay ee layidhaahdo saaxmeegaag iyo meel ku dhow oo layidhaahdo singajabiye oo labadaba deegaanka meesha ah ayaa dhul murankaas oo maaragtay inta badan dhulkaas soorimada ay isaga yimaadaan dadka isgaris xigaa marka waa muran dhul unbaa la odhan karaa dagaalkaasi waxa uu sababay kolley waxay tahay wax kasta oo la isugu yimi arrintaasi kuma ay dhammaan daluugu si kasta ha u dhaco arrintaasi may dhammaanin oo xal lagama gaadhin aniga hadda kuma odhan karo qodobka iyo qodobkaasaa sababay laakiin waxaan ogahay inaanay arrintaas lagu qancin oo darafyadu qaar ka mid aanay qancin sida lay sheegay goobjoog kama ahayn anugu kulamadii hore laakiin dhibta dambe markay soo noqotay dagaalkii dagaalkan xigay ee hadda laga joogo toban casho meelaha ah ayaan tagnay annagu waxaan tagnay boocame oo beelaha xasan ogaas ay joogaan waxaan tagnay birta dheer oo beesha kale joogto garowe oo waxgarad ku joogo meesha ciidamada isku faru fadhiyeen oo dagaalku shalay ka dhacay oo saax meegaad intaba waan tagnay runtii waxa dagaalkani waa dagaal muran dhuleed ku yimi waana dad deris ah oo isdhalay oo walaalo ah dhib horena aanan kala gaarin marka arrintan kolley buunbuunada dee wixii dhacaya qadar lahu maashaa facal laakiin haddana waa wax shaydaan wato oo aan cid kale loo tiirin karin walaal annaga hal taarget baanu lahayn haddaan meesha tagnay iyo haddii aanu ka nimi iyo hadda oo maaragtay aan weli hadlaynaba taargetkeyda waxa weeye horta wixii dhacay oo hore way dhaceen laakiin ba horta ciidamada in la kala qaado oo maxaan ku rahdaa meelaha muran ka jiro ciidamo kale la dejiyo oo markaa si wanaagsan maaragtay laisugu yimaado waxgaradka laisugu yeero oo markaa dhexdhexaadihii hore iyo isugeyntii hore haddii lagu fashilmay mid hor leh la galo oo kolley xaajadu markastoo ay ku jirto in lagu dhex jiro hadda way dhaantaa inaan ciidamo ku dhex jirin marka annaga hadafkaygu waxaa ciidamada uun inaanu kala hadlayno in la kala qaado annagoo aan hawshii ku guulaysan oo weli ku guda jira baa dagaalkii shalay dhacay runtii dagaalkii shalay dhacayna aad baan uga xunnahay
kuwaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ah ee deegaanada maamulka puntland gaar ahaan colaadda halkii ay ka aloosan tahay ee saaxmigaag oo markaasi beelo walaalaha ay ku dagaalamayaan wararka ugu dambeeyay ka warmaya dhinaca kalena madaxweynaha oo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa isna dhankiisa markaas wuxuu uu ku baaqay in colaadaasi la joojiyo mareykanka ayaa joojiyey duqeymaha uu ku beegsan jiray al-shabaabka ah markaas ay ka fulnayeen qeybo badan oo ka mid ah soomaaliya wariyaheyna cali aadan axmed ayaa ka warmaya warbixin ay soo saartay hay-adda lagu magacaabo iris ayaa lagu sheegay in boqolkiiba konton iyo afar ay hoos u dhaceen weerarada maraykanka sanadkii ugu horreeyey ee madaxweyne jo biden tirada weerarada duqeymaha ee maraykanku ka geysan jiray afghanistan suuriya ciraaq soomaaliya iyo yemen ayaa hoos u dhacay afar boqol soddon iyo sagaal sanadkii hore marka la eego sagaal boqol konton iyo kow ee sannadda labada kun iyo labaatan iris ayaa sidaasi ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay dhowaan ilaa iyo hadda waa tiradii ugu horreysay ee duqaynta maraykanka tan iyo markii labada kun iyo afarta madaxweyne jo biden ayaa isbeddel ballaaran ka sameeyey weerarada cirka ee maraykanka kula dagaalamayo kooxaha xagjiriinta ah kadib markii ay hay-adaha markaasi u dooda xuquuqda aadanaha ay walaac ka muujiyeen khasaaraha dadka rayidka ah bishii ugu markaasi ama bishii agoost ee sanadkii hore ayaa ugu dambeysay duqayn uu maraykanku ka geysto soomaaliya waxayna ahayd markii uu duqeeyey saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen tuulada camaare ee koonfurta gobolka mudug halkaas oo ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku wadeen guluf ka dhan ah ururka al-shabaab
mahadsanid cali laamaha ammaanka puntland ayaa gacanta kusoo dhigay hub iyo gaadiidkii sidee sida warkan ay ku eegeysay waryaheena fartuun maxamed maxamuud
laamaha ammaanka gobolka bari ayaa gacanta ku dhigay hub la sheegay in si sharci daro ah lagu soo geliyay deegaanada maamulkaasi waxaana soo qabashada hubkaasi iska kaashaday booliska iyo laamaha sirdoonka puntland hubka ayaa la sheegay in lagu qariyay garaash gawaarida la dhigto oo ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana laamaha ammaanku intaa ku dareen in hubka lagu soo hoos qariyay gaari iskaroga ah laamaha ammaanka ayaa intaasi ku daray in markii hore ay hayeen xogta gaariga waxaana la sheegay in gaariga ciid lagu soo raray kadibna lagu soo hoos qariyey hubka baaritaano ayaa weli ku socda gaariga sida ay sheegeen booliska waxaana la helay xog ku aadan cidda iska leh iyo halka loo waday hubkaasi iyo saanada laamaha amniga maamulka puntland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay gacanta kusoo dhigeen hub sharci darro ah oo lasoo gelin jiray deegaanada maamulkaasi waxaana howlgallo ballaaran ay sameeyeen ay kusoo qabteen maandooriye iyo dad ku howlanaa falal amni darro
maasant fartuun uuna ciyi taasi ahayd kulan looga hadlayay marxaladda kala guurka ee dalka islamarkaana ay soo qaanqaabeen dhalinyaro ayaa markaas loo qabtay magaalada muqdisho kaas oo markaasi si weyn looga hadlayo xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay wariyahena faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa
dalka musharaxiinta inay qabsadaan doorasho oo tartanka ka meel galaan ayaa loo baahan yahay marka waxaan ku su-aalayaa isku day inaad tartanka nifsadaada aad ku kalsoonaatid oo tartanka aad kasoo qayb geshid anigu musharax baan ahay madaxweyneni baan rabaa inaad tartanka ka qayb galo dantaydu waxay ku jirtaa farmaajoaba
muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad looga hadlayay dareenka dhallinyarada ee xaaladda dalka hadda uu marayo qaybaha kala duwan ee dhallinyarada islamarkaana ku nool magaalada tan caasimada ee muqdisho ayaa madashan ku sugnaa marti sharaf ayaa kasoo qayb galay abwaano iyo kooxa fanaaniinah inta badan diiradda waxaa lagu saarayay marxaladaha kala guurka ah uu dalka ku jiray iyo arrimaha doorashooyinka oo ah caqabada ugu adag ee hadda dalka ka taagan lana isku fahmi la-yahay waxaa lagu soo bandhigay madasha dhaanto riwaayado kuwaasoo ka turjumaya guuxa siyaasadeed ee dalka iyo waxyaabaha hadalhaynta ee baraha bulshada la isla dhex maro
isheeg ee musharaxiinta intii farmaajo habbaxa ay ku hayaan inay dadkooda dhibaataysan oo abaaraha iyo covid 19-ka ay ka qayb galaan maxaa u diiday adeer looma baana waxaas wiil yara waxaasay caqdigiisu furan yahay maskaxdiisu shaqe looma baana farmaajo ha baxo
mid saacado badan qaadatay ayay ahayd munaasabadan iyadoona ugu horeyn halkaasi ay ka hadleen qaar ka mid a dhallinyarada goobta ku sugneed kuwaas oo sheegay in ay muhiim tahay in dib wakhtigan aan soomaaliya loogu celin soddonkii sano ay burbursaneed balse laga shaqeeyo horumarka dalka iyo sidii doorasho loo qaban lahaa horta marnaba diyaar uma nihin haddaan naha dhallinyaro in aan qaxno oo xabadna laga ilaan qofka ugu badan oo ku dhimanayo waa dhallinyaradii wax u badan oo ku waxyeeloowayo waa dhallinyaradii saasay tahay ninka xabadana gelinaya ilmihiisa ma joogaan waddankan iyo meel u dhow oo ma arkayaan qaxaas iyo dhibkaas saacadda ugu horraysa ee xabadda bilaabatana ninka koowaadoo baxayo waa asigii annaga meelaan aadna ma naqaano wax kalaan qabana ma naqaano caqabad dhacday soddon sano ka hora waxay nagu qaadatay inaan in la xilligan soo kabanno wasaare rooble waxaan leenahay ra-iisul wasaare sidaad wax kuwadama qurux badno wixii soddon sano dhowr soddon iyo dhowr sano ka hor aan soo maraaban soo maray inaan u laaban ma rabno ra-iisul wasaare sida aad wax ku waddo kuma qanacsanin haddii qabiil ay noqotona aniga hadda xabad dhacdo runtaan sheegaya isku iskalambara fara dhisanaa waayo ayagii dadkii xamar lahaa ee guryaha ku lahaa ee nolosha ugu sarraysay ilmahooda ay dibidda wax ku barteen ayaa u gulbaantumanaya inay dagaal galaan nasiibkii hungoobeed barraad nujubka ii keenay mar hadduu nasiib ii bedelay waa nimciyo qayre sow nabad iyo inaan nolol mar kale doorto noqon mayso madaxweynaheenna sharafta qiimaha qaayaha leh ee ummadda soomaaliyeed ee sharaftii cisiga karaamada leh ka dhex dhashay maxaa cabdulaahi farmaajo waxa lagu colaadaa waa waa waxqabad waxaa idin leeyahay marka walaalayaal siinka gabay sakiinbow sidaasaaka wansariyo ha sarraysa maasadii dhammaan shacabka loo sheego nabsaddan ammaankeed ma sugu waan ogsoonahayy sharaf qofkii shaqaystay mise rishaar u gelisa farmaajoha shaqaystaa dhammaan isu wada sheegay cismaan xasan yuusuf muxudiin macalin isaaq ambiye nuur cali xilli intooda buudijir ay halkaasi uga hadlayeen dhallinyarada ayay ku booriyeen inay ka shaqeeyaan horumarka dalka fariin adag ayay u direen dad ay ku sheegeen inay ku howlan yihiin dib u dhaca dalka inaan doorasho la qaban
halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda dalsina ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dalka hayti ayaa ka badbaaday isku day dil ra-iisul wasaaraha dalka hayti ayaa la shaaciyey inuu ka badbaaday shirqool markaasi lala damacsanaa in lagu dilo isaga oo ka qaybgalayay munaasabadda xorriyadda xuska maalintii dalkaas oo xornimada qaatay bayaan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in isku daygan dil ay fulinayeen burcad iyo argagixiso kuwaasi oo toogashar doonayay inay ku dilaan ra-iisul wasaaraha oo markaasi ka qaybgalayay munaasabada sanad guuradii laba boqol sideetan iyo tobanaad ee madax banaanida dalkaasi muuqaal la baahiye ayaa muujinayay ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyihiisa oo ku cararaya gaare xilli rag hubaysan ay rasaas hubiyeen
naha saaxiibayaal warkii duurnimo aad kala socoteen raadi hadalsina magaalada muqdisho waa naga intaa si wadajir waxaa idinkula socodsiinayay farxiin muraad iyo anigoo cabdinaasir ah warkaankiisa intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehel yaabaa talalhel